Gudoomiye ku-xigeenka Howlaha Guud ee Maamulka Gobolka Banaadir Mudane Xassan Jimcaale ayaa maanta daahfuray kulanka wada-tashiga ee qaab-dhismeedka shaqo-waaxeedka Howlaha Guud ee Dowladda Hoose ee Xamar. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, howlwadeennada xafiiska Howlaha Guud ee gobolka Banaadir iyo xubno ka socda degmooyinka gobolka Banaadir. Gudoomiye ku-xigeenka Howlaha Guud ee Maamulka Gobolka Banaadir Mudane Xassan Jimcaale oo daahfuray kulanka wada-tashiga, ayaa ka waramaya waxyaabaha ku saabsanaa kulanka.
Waxaa mar kale sharaf inoo ah farxad inoo ah inaan isugu nimaano kulankan lagu soo bandhigayo qorshaha iyo howlaha iyo tilmaamaha iyo qaab-dhismeedka qaybta howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir iyadoo ay xusid mudan tahay inaan horay howlaha muhiimka ah ee hor yaala qaybtan howlaha guud haddii ahaan lahayd dhismooyinka iyo sida loo dhisi karo haddii ahaan lahayd shaybaarka haddii ahaan lahayd qaabka hadda ay u dhisan tahay magaalada in laga bedelo oo la qurxiyo inahaas oo dhan hore ayaan usoo qaadanay tababarkoodana waan soo marray kuwo kala duwan ee baqdarna waan qaadan doonaa waxaa ka sii horeeyey in waaxyaha maamulka qaybtan howlaha guud ee gobolka banaadir ay fadhiisteen diyaariyeenna qorshe howleedka kaas oo runtii ay ku dhammaystiran tahay waxyaabaha aan rabno in aan qabanno sanadkan hadduu eebbe qadaro maalinta marka waxaan rabnaa halkan inaan ku soo bandhigno sida uu sheegay agaasimuhuba shaqooyinka ama howlaha ay leedahay qaybtan howlaha guud qaabdhismeedkeeda tilmaamaha shaqooyinkeeda iyo fursadaha hadduu eebbe qadaro oo ay leedahay qaybtan howlaha guud howlaha guud waa hay-adda ugu muhiimsan ee maamulkan gobolka banaadir marka loo eego howlaha la rabo in laga qabto gobolkan cid qabanaysa waxaa weeyaan waa howlaha guud waaye waxaan ka shaqaynay howlaha guud miisaaniyadda ee loo ansixiyey december kow iyo soddonkeedii sanadkii dhammaaday ee lagu talagalay in lagu shaqeeyo in boqolkiiba soddon iyo siddeed ay ka tahay howlaha guud waxaad dareemi kartaan culayska asiga ah in lagu saleeyey maadaama iyada laga rabo shaqooyinka ugu ballaaran ee gobolka banaadir lagu qiimayn karo hadday ahaan lahayd dhismihii waddooyinka jacdayaashii in la saaro interlog hadday ahaan lahayd brijid la samaynayo hadday ahaan lahayd in la samaynayo xarumo ama xafiisyo hadday ahaan lahayd bulaacada in laga shaqaynayo hadday ahaan lahayd in laga shaqaynayo warihii iyo farbixintoodii iyo inahaas iyo waxaasoo dhan yacnii howlaha ugu muhiimsan ee la rabo in lagu qiimeeyo gobolka banaadir waxaa u xil saaran qaybtan howlaha guud